afartan iyo shan hijiriga dhegeystayaal soo dhawaada waxaadna kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka star ee xaalada dalka balse qeybtiisa koowaadaan ku eegi doona wargeysada dhegeystayaal ugu facaweyn dalka ama ugu afka dheer waa daily nation the standard iyo qodobadii ugu waaweynaa ee saaka bogagooda ama wargeyska warqadihiisa ay ku qoran yihiin aan idiin eegi doonaa dhegeystayaal soo dhawaada anigoo maxamed axmed khaliif idinla socodsiinaya dhegeyste soo dhawaada dhegeystayaal adin leenaha mar kale dhegeystayaal haddii aan soo qabto wargeyska the standard dhegeystayaal bogiisa afraad wuxuu ku leeyahay dhegeystayaal raila oo meesha ka saaray inuu wada inuu dhegeystayaal isgacan qaadaan asagii ruuto dhegeystayaal boga afraad ayuu ku faahfaahinaya wargeyska waxa uu leeyahay nin hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka azimio la umoja wan kenya raila odinga uu arrintaasi meesha ka saaray islamarkaana uusan diyaar u ahayn inuu dhegeystayaal isgacan qaadaan ama issalaamaan ruto william ruto dhegeystayaal waxa uu raila uu eedeyn u jeediyey madaxweynaha dalka dhegeystayaal xilli uu shalay ku sugnaay madaxweynaha ismaamulka nyamira dhegeystayaal wuxuu leeyahay in kaliya wadahadallo ay u diyaar yihiin islamarkaana ay doonayaan cabashada isbahaysiga azimiya in dowladda ee wax ka qabata dhegeystay ayuu raila odinga leeyahay wargeyska bagiisa afaraad ee the standard ku leeyahay dhegeyste islamarkaana raila ma doonaya inuu uu salaamo ama uu la heshiiyo madaxweynaha dalka oo keliya arintuu doonaya ay tahay inay wada hadlaan laga hadla danaha qaranka iyo sidoo kale uu raila doonayo in cabashadooda xal loo helo dhegeystayaal ayadoona wargeysku uu sii leeyahay aan shuruud lagu xidhayna dhegeystayaal waa siduu raila shalay ka sheegay ismaamulka nyamira siduu baga standard bogiisa afaraad ay ku sheegeen dhegeystayaal wargeyska the daily nation haddaan asana bagagiisa fiiriyo bogiisa labaad waxaa ku qoran bomblast ama waxaa dib loo xasuusanayaa dhacdadii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii ka dhacday magaalada nairobi ama weerarkii lagu qaaday dhegeyste waa safaaradda maraykanka ee magaalada nairobi waa kun sagaal boqol sagaashan sideedii waxaana la ka soo wareegatay sida bagga uu ku leeyahay shan iyo labaatan sano dhegeystayaal weeraradaas ayuu wargeyska ku leeyahay in weeraradaasi ay ku nafwaayeen in ka badan dad gaaraya laba boqol ayagoona baggu wargeyska dhacdadan ay dhacday toddobadii bishii sideedaad ee sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii dhegeystayaal wargeyska ayaa wuxuu sii sheegaya dadkii waxyeelada ka soo gaartay xilli weerarkaasi ka dhacay safaaradda maraykanka ee nairobi ayaa codsanaya haatan magdhow dhegeystayaal islamarkaana magdhow aan la siinin xaaladoodana xal loo helin dhegeystayaal waxaana dadkaasi ka mid ah siduu bagga uu ku sheegaya dhegeystayaal ama codsanayaan in magdhow la siiyo waa lendi atieno dioglas sidalo enj olo ali muadama caroline mudoka and george ngige dhammaantood waxay ka mid ahayn dadkii dhibanayaasha u ahay weerarkaasi dhegeystayaal sidoo kale bagga wargeyska waxa uu kusii leeyahay dhegeystayaal in weerarkaasi ay ku dhinteen dhegeyste dad gaaraya ilaa in ka badan dabcan laba boqol oo qof halka shan ruux waa shan kun oo ruuxna ay dhaawacmeen dhegeystayaal wargeyska ayaa siila dhegeystayaal in afartan iyo afar ka mid dadkii weerarkaasi ku nafwaayey ay ahaayeen shaqaalaha safaaradda maraykanka dhegeystayaal waana shan iyo labaatan sano oo kasoo wareegatay khasaarihii ka dhashay weeraradaasi oo la xusaya maanta ayna reebtay saameyn xoog leh dhegeystayaal waa siduu wargeyska the daily nation boggiisa labaad uu ku sheegayo dhegeyste wargeysyada daily nation waa kuwa afka dheer dalka ayaa wararka kale ee arrinta la xiriirta ay qorayaan ee la xiriirta dhegeystayaal in dadkan ay xal u helaan ama xal loo helo mugdhowna la siiyo dhegeystayaal qeybaha kale wargeysada aan dhegeystayaal sii eegeynaa waa tahay wargeyska the daily nation baggiisa afaraad waxauu ku leeyahay dhegeystayaal isbahaysiga talada wadanka haya ee kenya kwanza iyo sidoo kale isbahaysiga mucaaradkii azimiyo laba mooja wan kenya wadahadaladooda oo weliba hadalhaynay weli ay ka taagan tahay inay dhici doonto in kale ayaa wargeyska the daily nation boggiisa afaraad waxa uu ku leeyahay in labada dhinac la filaya in ay kulankooda ugu horeeya ay yeeshaan maalinka arbacada ee dhegeystayaal waa sagaalka bishan dhegeyste oo kulankooda qofsamo kulanka ugu horeeya ama wadahadalada ay bilowdaan xilligaasi si xal loogu helo arrinta ismarwaanga ee ka dhex taagan dalka ee labada dhinacna ishayaan dhegeystayaal waxaana la filaya inay kulanka ay yeeshaan waxaana labada dhinac hogaaminaya wargeyska leeyahay dhegeystayaal dhanka azimiyo waxaa hogaaminaya madax xisbiga wiba madaxweynihii hore ee kenya waa colonzo musyoka halka isbahaysiga talada wadanka haye ama muxaafidka waa kenya kwanza uu horkacaya dhegeystayaal ama uu hogaaminaya wadahadaladooda kimani uchungwa dhegeystayaal iyadoona qorsho u ahayd ama in wadahadalada ama azimiyo doonayeen in wadahadalada maanta la bilaabo dhegeystayaal ugu dambeyn balse hase ahaatee dib ayay u dhigeen dhegeystayaal isbahaysiga kenya kwanza waxaana la filayaa in markaan ay ugu dambeyn wada hadlaan oo arbacada wadahadaladooda ugu horeeya ay qabsadaan dhegeystayaal wargeyska wargeysyada aan sii eegi doonaa dhegeystayaal waxay ka qoreen qodobadii ugu dambeysay dhegeystayaal wargeyska the daily nation ayaa sheegaya in weli shaqo la-aan wadankay ka jirta oo kenyaan badan ay doonayaan in ay shaqo helaan iyadoona lagu handucoonaya in saameynta cudurka covid nteen ee dhaqaale xumo shaqala-aan u horsay daneerahdee dhalinyaro badan oo kenyaan ah dhegeyste dhammaantiin waa idin soo dhaweynaya dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi beri ayaad nagala socotaan goordhow ama qeybaha dambe waxaan fursad idiin siin doonaa dhegeystayaal inaad qeyb ka noqotaan dhegeystayaal oo aad nala wadaagtaan sidaad ku waabarisateen hadalhayntu waxay tahay maqalka idaacadda dhegeystayaal dabaha wargeyska qodobada kale uu ka qoran fiirin doonaa dhegeystayaal ee ugu waaweyn waa daily nation iyo the standard waa tahay boga bogga afraad ee isla waa wargeyska the standard dhegeystayaal waxa uu leeyahay in azimiyo ay arrin walaac ka qabto iyadoona dacwada oogaha guud ee maxkamadda caalamiga ee dembiyada waa i c c dacwada oogahooda guud oo lagu magacaabo kariim qaan dhegeystayaal uu wadanka jooga dhegeystayaal islamarkaana wadanka uu soo gaaray maalinkii jimcaha aan idhaahdee khamiistuu soo gaaray dhegeystayaal iyadoona maalinkii arbacada aheyd uu goob qalanjabina uu ku sugnaa oo ka tirsan gobolka bartamaha dalka dhegeystayaal haddaba waxaa la leeyahay in dacwada ogaha guud ee maxkamadda caalamiga waa ninka lagu magacaabo kariim qaan oo u dhashay dalka ingiriiska dhegeystayaal wuxuu matalayey sanadkii labada kun iyo aan idhaahdee wuxuu matalayey madaxweynaha dalka haatan sanadkii labada kun iyo todobadii markii lagu soo oogay dacwadii dhegeystayaal inuu dacwadii loo haystay doorashadii kadib ama dacwad lagu soo oogay madaxweynaha dalka haatan william ruto xilligaasi waxaa dabcan kariim qaan ka mid ahay wuxuu ka mid ahay dabcan xilligaasi qarinadii matalaya dhegeystayaal waa qarinadii garyaqaanadii matalaya madaxweynaha haatan hay wadanka william ruto xilligii labada kun iyo todobadii markii dacwad lagu soo ogay haddaba arrinkaani walaac ka muujinayaan waana dacwad oga gud waxayna walaacay qabaan ayaa ah isbahaysiga mucaaradka ee azimiya lomoja in in uu arrinka ama dacwad ogahan uu waxba ka qabanin ama uusan tallaabo qaadin ee ku aadan xaaladda waddanka ka jirta islamarkaana azimiya ay ku andacoonaysa in maamulka talada waddanka haya ee uu hogaamiye william ruto ay booliska adeegsadeen islamarkaana booliskana uu dhibaatooyin ama awood waxdhaafa u adeegsaday dibadbaxyadii wadanka ka dhacayay dadkii dibadbaxaya dhegeystayaal haddaba ninkan kariim qaamo waa dacwadoogaha guud ee maxkamadda caalamiga arrintiisay walaac ka muujinayaan maadaama ay isleeyihiin ay isu dhow yihiin madaxweynaha dalka william ruto dhegeyste waa hagaag dhammaantiin dhegeystayaal waa idin soo dhoweynayaa qeybihii dambe ee dhinaca wargeysada ayaynu ku guda jirnaa dhegeystayaal wargeyska daily nation aan soo qabanayaa qodobada kale uu ka qoray arinta arrimaha xaaladda waddanka ka taagan dhegeyste goordhowna qadadka taleefoonada ayaan idiin furni doonaa dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal haddaba wargeyska the daily nation ayaa bogi boggiisa dabcan waxa uu ku qorayaa boggiisa dhegeystayaal ee afaraad anirahde boggiisa shanaad wuxuu ku leeyahay in kooxda arsenaal ay ku guuleysatay koobka saxanka u eg ee community shield dhegeystayaal ay ku guuleysatay dhegeyste islamarkaana ay qaaday koobkaasi kadib markii rigoryaal uga adkaatay ayuu leeyahay wargeyska kooxda manchester city dhegeystayaal intaanan dhegeystayaal dhegeystayaasha u gudbin wargeyska the daily nation dabcan boggiisa afaraad dhegeyste waxa uu ku qorayaa dhegeystayaal in madaxweynaha dalka uu leeyahay in la xasiliyey dhaqaalaha wadanka dhegeystayaal waa wargeyska siduu leeyahay madaxweynaha dalka william ruto ayaa sheegaya ama uu wargeyska uu ku sheegay in maamulkiisa u suura gashay xasilinta dhaqaalaha wadanka inkastoo siyaasiyiinta maamulkiisa dhaliilsan ay ku eedeynayaan in xaaladda dhaqaale ay suu xumaatay tan iyo markii uu ruto hogaanka qabtay wargeyska ayaa si leh in madaxweynaho shalay ku sugnaay dhankaas iyo madaxtooyada yaree sagana waa sagana loje ismaamulka inyeri ayuu madaxweynaha waxauu leeyahay in inay ka gudbeen in miisaaniya sanadeedka lagu maareeyo lacaga ama ah oo uu diiradda saaray sidii lagu aruurin lahaa dhaqli maxalli ah si loogu qarashgeliyo dhaqangelinta mashaariicda waa horumarineed ee kenya dhegeystayaal sidoo kale madaxweynaha wargeyska wuxuu leeyahay in madaxweynaha uu difaacay dhegeystayaal waa aruurinta canshuuraha dheeraadka ee lagu soo rogay kenyaanka dhegeystayaal wuxuuna madaxweynaha uu rajo wanaagsan ka muujiyey in tallaabooyinka uu maamulkiisa ku aruurinaya canshuur dheeraada ay sare u qaadi doonaan dhaqliga wadanka madaxweynaha ayaa wargeysku wuxuu sii leeyahay inuu arrimahan ugu danaynayo ama ugu dayanaya aan idhaahde waxay howlaha uu wada madaxweynaha ama canshuuraadka dheeraadka kenyaanka lagu soo rogay uu madaxweynaha ugu dayanayo madaxweynihii saddexaad ee dalka moy kibaki oo uu sheegay in canshuurta uu u adeegsaday kobcinta dhaqaalaha dalka dhegeyste halkaasaa qaybta wargeysada aan kusoo afmeeraya dhegeystayaal haatanna dhegeystayaashan fursad u siinayaa inay ayagana kasoo qayb qaataan oo ay dhegeystayaal siday ku waabiriisteen hadalhayntu waxay tahay dhegeystayaal maqalka idaacadda ay nala wadaagaan dhegeystayaal waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin soo dhawaadaan dhegeystayaal idin leenahay dhegeystaha ugu horreeya ayaan fursadda siinayaa halow staafim soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay calaykum asalaam mudbure soofta itoobi
soo dhowo walaal haye ugudagal subax wanaagsan aan kuleeyahay sidee waa lagu waabariistay
si wanaagsanaa lagu waabariistay yo caafimaad khayr qaba adee waxay unkii meeshaana magaalada waxa baabuurteeda iyo dadkeeda kulli si fiican ay u kala socdaan waan garse
si wanaagsanna ilaahay waan ugu bariisiiyo waan garse
kolkaan waa idin salaamada kale madaxweynaha canshuurtan dheeraadka dadweynaha tan dowladda maogi midda dadweynaha unaxa maha miya dabcan dadweynahan way saameynaysaa canshuurta canshuuraadka waa waa waa mid qaran maaha keliya shaqaalaha dowladda haye
aa masaakiina geli karto yaanyooley oo banaan fadhida kuwaasi canshuur ah laba rab laga qaadan kare soo dhib maaha dabcan saasaan filayaa
insha allah waa idin salaam waata subax wanaagsan aan kuleeyahay dhegeystaha kale soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam sidee lagu abristay goobtaa ku sugan tahay I- alxamdulilah walaal waa bashka xajoo jooga xagar dheer meelay dhahan waan gartay haye alxamdulilah no ilahay nabad anagoo nagu soo kaasiciyey intaan ka warqabno kaashinqaadkina waa laada ma garatay waan gartay suuqi waa furan yihiin marka insha allahu aad iyo aad baan ii salaamaya subax wanaag subax wanaagsan la mid ah dhegeystaha kale halo isa f m halo isa f m soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay dadka ayaa ka go-ay dhegeystahaas iyo dhegeystayaasha kalena ayaan fursadda siinaya halo isa f m halo isa f m soo dhowo walaal subax wanaagsan
wanaagsan oo wacan walaal qaali aad baan ku salaamaya waalmila waa kaa guddoomo walaal maxamed axmed khaliif waa binta cadow dhagaxle waa binti soo dhowo aan ku leeyahay subax wanaagsan waa sidee dhagaxley hadalhayntu maanta maxay tahay dhagaxley goobta aan ka jeesata ina bintaas yaaco barigaas niga waa ogtahay wax khayra buuq ah maqlan idinka alle subxaana watacaala kuugu talgalay walaal qaali aad baan ku salaamaya adiga wariyaasha qaaliga waan gartay waa hagaag dhegeystayahaasi waa u mahadcelina dhegeystaha kale halo star f m halo star f m soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay halo star f m subax wanaagsan walaal Waa- halo star f m halo saafim soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay dhegeystahaas naqadka ayaa ku- soo dhowo walaal calaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa maxamed tawane gaarisa saaxiib dhika buri waa tahay waa la socotaa barnaamijkaan filaya Ha, alxamdulilah aad baan u fiicanahay jawiga uu degan yahay inamadaa lagu soo kakacay waan gartay maasha allah ilaahay u baan leenahay dhegaystayaasha dhammaan waxaan leeyahay barwaaqo iyo caafimaad istaan ha noolaataan ley saaxiib waa tahay la mid ah subax wanaagsan aan ku leeyahay dhegeystaha kale waa hagaag dhammaantiin waan soo dhaweynaya dhegeystayaal warkii warka subaxnimo ayaa dhegeysan doontaan dhegeystayaal bal dhegeystaha kale qad ku jira halo saafim halo asalaamu calaykum
soo dhowo haa wacalaykum salaam
waa ishaaq
Waa- Hello.
isaaq waa la socotaa barnaamijkaan filaya ha waa maqlaya walaalo waa ku salaamaan ku dhahay waa kaa guddoomay sidee lagu abriistay goobta ku sugan tahay goobta aan ku sugnay wallaahi wax isa haysta ma arkin nabadaa la beriyey dabeel xagaaya aad u dhaysa magaalada Sodo. weliba hoosaan degannahay kaambi garba xageedaan degannahay waa tahay waa kaasoo nabadaan barinay nabadaan sheegaynaa yuusuf oo ii warran bal waa tahay waa waa- waa ladanahay waa kaaga mad celinaya dhegeystaha kalean fursad siinaya halo isaafin waa hagaag dhegeystayaal dhegeystayaasna qadka ayaa ka go-ay intaasaan kusoo afmeeraya dhegeystayaal xubinta wargeysada dhegeystayaal iyo dhegeystayaasha eh, ama idaacadda sida kuwa beristeen dhegeystayaal oo idinkaga mad celinayaa waa hagaag dhegeystayaal kusoo dhawaada dhegeystayaal eh, hogaankaysta ee warge oo xaaladda dalka dhegeystayaal waa isniin ay taariikhdu ku beegan tahay toddobada bisha sideedaad ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka dhegeystayaal qodobka eh, halka bisha islaamka ay sugan tahay labaatanka bisha koowaad ee muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga dhegeyste haddaba qodobka muhiimkan saaka diiradda ku saari doona waxaa weeye dabcan eh, sh- eh, dadweynaha gobolka waqooyi bari dabcan uu quseeya qodobkan waa qodobka wax soo saarka ama qi- bacriminta dhegeystayaal uu maalmo ka hor madaxweynaha dalka arrinkan uu aada uga hadlay oo muddo saacado badan ay qaadatay inuu arrintan ka hadla dhegeystayaal oo madaxweynaha wuxuu ka hadlay in la yareeyey qiimaha bacriminta dhegeystayaal madaxweynaha ayaa ka hadlay ama khudbad qaran uu u jeediyey maalinka khamiisteeda shacabka ama dadweynaha uu u jeediyey ayuu madaxweynaha arrintan uu ka hadlay ee ku saabsan bacriminta dhegeystayaal madaxweynaha ayaa bacriminta dabcan luqadda afka qalad wax lagu yihahdaa fertilizer dhegeystayaal madaxweynaha dalka ayaa sheegay in bacriminta oo oo horey u ahayd saddex kun iyo shan boqol haatan laga dhigay dhegeystayaal laba kun iyo shan boqol dhegeystayaal iyadoona madaxweynaha uu sheegay in arrintan lagu taare lagu taageeraya dabcan beeraleyda dabcan gobolka waqooyi birana dhegeyse eh, beeraley baa dad dad badan oo beeraley ayaa jira dhegeystayaal arrintanna dabcan wax bay ka bedeli doontaa laba kun iyo shan boqol oo hadda laga dhigay qiimaha bacriminta dhegeystayaal oo horaan u ahayd saddex kun iyo shan boqol sidoo kalena madaxweynaha wuxuu sheegay in sanadka hore qiimaha bacriminta ay ahayd todoba kun dhegeystayaal haatanna eh, dadweynaha ama beeraleyda laga qafiifiyey dhegeystayaal soo dhowaada qodobkaas ayaan diiradda ku saari doonaa waraysi aad kaga bogan doontaan qeybaha dhexe ee barnaamijka ee arrintan inay diiradda saaka ku saareen ay la xiriirta bacriminta dhegeystayaal dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhoweynayaa dhegeystayaal mar kale star fm codka gobolka waqooyi beri ayaad nagala socotaan dhegeyste haddaba qodobkaas ayaynu diiradda ku saaraynaa muhiimka ee la xiriira bacriminta dhegeystayaal madaxweynaha dalka william ruuto oo dhowaan khudbad qaran jeediye ayuu arrintan kaga hadlay dhegeystayaal ee la xiriirta bacriminta dhegeystayaal faahfaahinteeda dhegeystaye ayaad dhegeysan doontaan haddaba dhegeystayaal madaxweynaha dalka william ruuto ayaa sheegay ama maalmo ka hor sheegay in la bilaabay uh, wareega ama wejiga labaad ee barnaamijka hoos loogu dhigay hoos loogu dhigaya qiimaha bacriminta dhegeystayaal oo horey u ahayd saddex kun iyo shan boqol haatan uu madaxweynaha sheegay in laga dhiga laba kun iyo shan boqol dhegeystayaal madaxweyne ruuto ayaa ugu baaqay beeraleyda inay isticmaalaan bacrimintooda si kor loogu qaado wax soo saarka beeraha xiliyada nagu soo aadan dhegeystayaal ayadoo hadalkan uu madaxweynaha maalmo ka hor ka jeediyey khudbad qarunu wadanka uu uu la wadaagay dhegeystayaal halkaasuu halkaasuu kenyaanka ugula hadlay xarunta madaxtooyada wadanka looga aramiyey state house ee magaalada nairobi waxa uu sheegay b- qiimaha bacriminta hoos loo dhigay dhegeystayaal inay waafaqsan tahay dhegeystayaal ballanqaadidkiisii oo ahaa inuu hoos u dhigi doono qiimaha wax soo saarka dalka dhegeystayaal hogaamiyaha ugu sarreeya dalka ayaa sheegay in beeraleyda haddii ay la wajibaaraan wax soo saarka bacriminta ay heli doonaan intuu u dhexaysa laba iyo toban ilaa shan iyo labaatan jawaan oo galley ah dhegeystayaal waxa uu xusay in dowladda ay dooneysay inay keento boqol kun oo tan ama laba milyan oo kiish oo konton oo- oo konton kilogaram oo bacrimin ah ka hor xilli roobaadka dhegeystayaal si lagu taageero baari- beeraleyda haddaba dhegeystayaal madaxweynaha dalka william ruuto ayaa ku dhawaaqay in dowladda ay kordhinayso miisaaniyadda hay-adaha maaliyadda beeraha oo dhan loo bi- iyadoona uu miisaaniyadda lagu beerin doono hay-adaha qaabilsan ama maareeya beeraha la siin doono lacag dhan laba bilyan oo shilin ama inta udhexeysa laba bilyan ilaa toban bilyan si loo fududeeyo deyn la awoodi karo ay heli karaan beeraleyda dhegeystayaal madaxweynaha ayaa uga mahadceliyey beeraleyda oo uu tilmaamay inay dadaal badan ku bixiyaan siday wax usoo saari lahaayeen dhegeystayaal islamarkaana dowladda haatan ay dooneyso in beeraleyda ay ka taageerta dabcan bacriminta ama wax soo saarka dhegeystayaal soo dhawaada leenaa qodobkaasan diiradda ku saari doonaa dhegeystayaal qiimaha hoos u dhiga dhegeystayaal ee la xiriirta bacriminta haddaba maxay isbeddelay kusoo kordhin kartaa wax soo saarka beeraleyda dhegeystayaal dabcan gobolka waqooyi beri shacab badan oo beeraley ama ismaamulada loo yaqaan oomanaha ee asaals dhegeystayaal beeraley ayaa ku badan xoolo dhaqata ayaa ku badan dabcan kaalin ma ka qaadan doontaa qiimahaas hoos loo dhigay dhegeystayaal in ay wax soo saar badan yeeshaan dhegeyste soo dhawaada adin leenahay dhegeyste star f m codka gobolka waqooyi bara nagala socotaan mowjadaha kalaga duwan ee idaacadda ayaad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal maxamed axmed khaliifa barnaamijka idinla socodsiinaya mowjadahana haddii aan idin dulmar dhegeystayaal waa hal eber shan dhibic sagaal oo nagala socotaan nairobi hal eber saddex dhibic shan waa mombasa gaarisa ay dhadhaab dhegeyste sagaashan iyo toddoba dhibic hal ayaad kala socotaan wajeer iyo habaasweyne waa sagaashan iyo toddoba dhibic saddex masalaani tanarivey balambala sagaashan iyo toddoba dhibic hal mandheera sagaashan iyo toddoba dhibic shan isiolo sagaashan iyo laba dhibic shan marsabadi laysamis siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo mooyaale siddeetan iyo toddoba dhibic sagaal muqdisho caasimadda dalka soomaaliya ama idaacaddan bahwadaaganahay ee waa star f m soomaaliya waa sagaashan toddoba dhibic ibir aad kala socotaan dhankaasi muqdisho kismaayo xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland waxaad kala socotaan siddeetan iyo sagaal dhibic shan dhegeystayaal mar kale soo dhawaadaan idin leenahay dhegeystayaal iyo weliba barnaamijka hoggaanka star ee xaaladda dalka waan saaka diiradda ku saarayna khudbad maalin ka hor maalmo ka hor ujeeday madaxweynaha oo uga hadlay qiimaha bacriminta dhegeystayaal in hoos loo dhigay haddaba madaxweynaha dalka ayaa sheegay in in qiimaha bacriminta laga dhig uu noqday ama laga dhigay laba kun iyo shan boqol dhegeystayaal waxa uu hoosta ka xariiqay in qiimaha horey u ahaay toddoba kun oo shilin balse sanadkan hoos loo dhigay uu hadda yahay laba kun oo saddex kun iyo shan boqol marse oo ahay haddana laba kun laga dhigay islamarkaana si garab loo siiyey dhegeystayaal madaxweynaha ayaa sheegay in arrintaani qeyb weyn ka qaadan doonto wax soo saarka beeraha dhegeystayaal iyo sidoo kale in qiimaha cuntadana ay hoos u yaraadaan dhegeystayaal uu doonayay madaxweynaha inuu kaabo oo wax soo saarka beeraha dhegeystayaal fertilizer loo yaqaana ama bacriminta dhegeystayaal codadkii dabcan arrimahan uu madaxweynaha ka hadlayna waa dhegeysan doontaan ay la xiriirta khudbadu xali jeediyey dabcan arrintan uu kaga hadlayna waad dhegeysan doontaan waraysina waad kaga bogan doontaan qeybaha dambe iyo sidoo kale qeybaha dhexena barnaamijka waxaad ku dhegeysan doonwaa fursad baan idiin siin doonaa dhegeystayaal inaan inaad idinkana kasoo qeyb qaadataan dhegeystayaal oo ra'yigiina ku biirataan tallaabadii madaxweynaha dalka william ruto uu sheegay in lagu yareeyey qiimaha bacriminta dhegeysti markale soo dhawaadan dhegeystayaal idin leenahay dhegeystayaal haddaba qiimahaas hoos loo dhigay maxay miyay wax ka bedeli doontaa wax soo saarka beeraleyda dalka sidoo kale gaar ahaan kuwa waa kuwa gobolka waqooyi bari madaxweynahana saasuu sheegay dhegeystayaal in la yareeyey qiimaha bacriminta ay kenyaanka ku iibsan jireen dhegeystayaal waxuu madaxweynaha doonayaa in dowladda dhegeystayaal ama shacabka ay wax soo saaraan maadaama qiimaha bacriminta aada loo yareeyay dhegeystayaal oo horaan walaac looga muujiyay isagoo sheegay in laga dhigay laba kun iyo shan boqol dhegeystayaal isagoona hoosta ka xariiqay inuu horey ahay toddoba kun sanadkii hore islamarkaana hoos loo sii dhigay saddex kun iyo shan boqol haatanna uu yahay laba kun iyo shan boqol dhegeystayaal iyadoona hogaamiyaha dalka uu sheegay in arinta inay sii yaraan doonaan qiimaha sarreeya ee maciishada sidoo kale iyo bacriminta dhegeystayaal haddaba intaanan qeybaha kale barnaamijka usii gudbin haddii aan soo qabta mid kamid a adeega barnaamijka qeybta ka dhegeystayaal waana shirkada isgaarsiinta ee safaricom dhegeystayaal ee hakakisha dhegeyste waxay shirkada isgaarsiinta ee safaricom leedahay macaamiisheedana ku garab taagan tahay dhinac walbo waxay had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag kaa lumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laisugu dirayo lipana embesa oo lasoo gaabay l n m iyo wax kala iibsiga lacag cadaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanada casriga keliya waxaa lagaa doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ilaan horaa loo yiri ama loo dhahay hufsiina hal baa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursadda inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeysta haatan adeega hakakisha waxaad ka helaysaa qeybta siim tolkit ee safaricom adeegyada laga helo qofka markuu embeese isticmaalayo waxaa usoo baxaya halka uu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaasi kaalumin waana adeega hakakisha ee dhegeystayaal dhegeyste iska xaqiiji dhegeystayaal ee aanan lagu dhicin dhegeyste marka aa wax diraysa ayay leedahay shirkadda isgaarsiinta ee safaricom dhegeystay waana adeega qeybta ka ah barnaamijka haddaba dhegeystayaal dhaqaale ayay dhegeyste ee dowladda ku kabi jirta dhegeystayaal ee dabcan madaxweynaha waxa uu rajeynayaa in sanadkan markuu sanadkan uu rajeynaya in wax soo saarka ah, galleyda uu rajeynaya dhegeystayaal ilaa uu gaaro dhegeystayaal ama wax soo saarka bacriminta ilaa inay gaarto ah, afartan iyo ah, afar milyan iyadoo sanadkii labada kun iyo todobo- toddobiyo tobankii ay ahayd soddon iyo sagaal dhibic lix milyan labada kun iyo sideed iyo tobankii waxay ahayd dhegeystayaal ama waxaa lagu kabay afartan iyo afar dhibic lix milyan oo dhegeystayaal oo dabcan jawaan oo dhegeystayaal oo bacriminaya sidoo kale galley labada kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa lagu kabay ay dowladda ku kabtay ee soddon iyo sagaal dhibic toddoba milyan labada kun iyo kow iyo labaatankii afartan dhibic laba milyan ay ahayd halka af- labada kun iyo labiyo labaatankii ee sanadka hore ay ahayd afartan iyo saddex milyan dhegeystayaal ee dhegeystayaal ku kabtay wax soo saarka bacriminta siduu sheegay madaxweynaha dalka william ruto oo maalmo ka hor eh, madaxtooyada kenyaanka kula hadlay oo arrintan faahfaahin ka bixiyey islamarkaana uu sheegay in qiimaha bacriminta hoos loo dhigay dhegeysiga wuxuuna sheegay waa in wax u- waana war war u wanaagsan beeraleyda dalka iyadoo dowladdana hoos u dhigtay qiimaha bacriminta iyo barnaamijka kabidda bacriminta dowladda madaxweyne william ruto ayaa ku dhawaaqay isbeddelkaasi iyadoona isagoona sheegay in laga bilaabo eh, eh, dhegeystayaal em, talaadadii dhegeystayaal oo waa toddobaadkii hore ee talaadadii waa kowdii bishan ee kontonkii kiilo ee lagu iibsan doono waa qiimaha waa bacriminta dhegeystayaal kontonkii kiilo haatan lagu iibsan doono laba kun iyo shan boqol oo marka hore ay ahayd saddex kun iyo shan boqol dhegeystayaal waa qiimaha bacriminta oo marka hore ay ahayd laba kun iyo shan boqol haatanna laga dhigay ee, aan idhaahday saddex kun iyo shan boqol ay ahayd laga soo bilaabo talaadadii hore mad- wuxuu madaxweyne afkiisa ka sheegay in laga dhigay laba kun iyo shan boqol dhegeystayaal sidee arrinkaas dhegeystayaal u aragtaan dabcan waa madaxweynaha siduu sheegay oo lagu iibsanayay qiimahaasi dhegeyste bal dhegeyste haddaba qodobkan ku saarayna dhegeystayaal waa bacriminta dabcan dhegeyste ee, iyo wax soo saarkeeda dhegeystayaal oo dowladda ay sheegtay in qiimihii hoos loo dhigiyey waa bacriminta iyadoo horaan u ahayd saddex kun iyo shan boqol hadda madaxweynaha uu ka dhigay laba kun iyo shan boqol waa siduu maalmo ka hor uu sheegay madaxweynaha dalka laga soo bilaaban wuxuu leeyahay horaantii et, eh, bishan ama kowdii bishan oo maalin talaado ku beegneed qiimaha bacriminta waa laga dhigay dhegeystayaal laba kun iyo shan boqol baa iyadoo horaan u ahayd saddex kun iyo shan boqol haddaba bacriminta dhegeystayaal waa wax waa waa wax waa beeraleyda ayaa isticmaala dabcan oo waxbay kusoo saaraan dhegeysta raashin galley bariis wuxuu rabo bacrimin baa lagu soo saaraa dabcan dhegeystayaal haddaba madaxweynaha dalka wuxuu sheegayaa oo wuxuu beeraleyda u u sheegay inuu ku dhiirigelinayo inay isticmaalaan bacriminta si ay u helaan wax soo saar wanaagsan xiliyada soo socda dabcan uula jeeda the coming season ama roobabka ama xiliyada soo socda ama xilli roobaadka soo socda dhegeystayaal hadduu alla idmo ay beer ay beertaan dhegeystayaal ayna ka faa'iidaystaan qiimahaas hoos loo dhigay dhegeystayaal haddaba eh, waxaan arrintan wax ka weydiinaynaa dhegeystayaal dubad cali camey oo ka mid ah waxgaradka eh, gobolka waqooyi bari dhegeystiye waa wax- wuxuu ka mid yahay waxgabad- wax- waa- waa- waxgaradka qo- gobolka waqooyi bari oo arrintan aan wax ka weydiina dhegeystayaal aan dhegeysana oo qadka ayuu si toos ugu jiraa dhegeysta dubad cali camey oo arrintan ka hadlaya oo aan wax ka weydiina dhegeyste soo dhowaan leenahay oo waxaan waxaan ka weydiina dhegeystayaal arrinta ah ah, si qodob ah, go-aanka madaxweynaha ama tallaabada madaxweynaha siduu u arko isagoona dabcan ka hadli doono ah, arrintuu madaxweynaha ah, qiimaha hoos ugu dhigay bacriminta dhegeystayaal bal aan dhegeysana dubad cali camey oo qadka ku jira soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحنا هاي دبت على عمي أو كمد بيرلي دا دارس تشمن أو أول كلا كناب هذا ورثتي فتلايزرز كمدحوينها وكهلي aad bay u fiican tahay horta fertilizer af soomaaliga waxaan u malayn waxaa lagu dhahaa bacrimin marka fertilizerga wuxuu kordhiyaa s- wuxuu k- wuxuu kordhiyaa soo saaridu wax weyn ka taraa marka awel fertilizerga wuxuu ahaan jiray toddoba kun iyo shan boqol dowladda markay eh, iyada lacag ku kabto shan kun iyo shan boqol buu ahaan jiray sabtidii daraad ahayd sabtidii ka horreysay oo p s kii muxuu ahaa agriculture uu noogu imaaday garis wuxuuna dhahay fertilizer waxaa weeye laba kun iyo shan boqol wax weyn bay ka tari eh, so- b- b- wax soo saarka marka haddii aad i warsatay waa wax loo baahnaa ee, wadanka haddii fertilizaga bacriminta ay beeceeda hoos usoo u dhacdo wax soo saarkaa kordhi wax soo saarka hadduu kordhana waxaa dhammaani cunto yaradii baa dhammaani marka programkan waa program fiican madaxweynaha uu ku mahadsan yahay waxaa weye fertilizaga waxaa la keenay serial board waxaa la suubini shiifafka iyo dhioyaha dadka hadda aniga wajeer iyo mandera kama warami laakini garis dad baa isrejistagareeyey oo beeroley ah oo jiifafka ay rejistagareeyeen dadkaas waxaa la rabaa nin walow jiifkaaga u tag lacagtii toddobada kun iyo shanti boqol ahayd si loo soo waday waxaa la keenay laba kun iyo shan boqol wax ka raqiisan oo lagu helina ma jiro ninkii beer abuuran rabo jiifkiisa ha u tago eh, serial boardka yaa looga gadi marka wax waa eh, ps ka maalintuu imaaday nidaamkii lagu gadanayo wuu noo sheegay waxaa kaloo jira dad beeraley oo badan oo maalintii meesha joogay ayaa jira urur beeraleyda leeyahayna way jiraan marka wax loo dhibaatooni bahalkaas eh, muxuu ahaa fertilizaga oo bacrimin loo yaqaano wax loo dhibaatooni ma aha sagaal iyo labaatan bishii toddobaad buu noo imaaday magaciisana waxaa la dhahaa keelo hasama waana nin reer marsabed ah wuxuu sheegay in dowladda ay xagga annaga u soo jeedo maanta wuxuu sheegay in la furi xafiis la dhaho alfa wuxuu sheegay inuu eh, xafiis oo abuurka keli ku shuqul leh eh, inuu in laga furi garis marka wuxuu kaloo sheegay waxyaalo badan oo faa'iide eh oo dhulkan hadda aana beerin beeraleyda gaaris ayna beerin oo qaali ah oo gaaris ka bixi karto wuu sheegay iyadana wuxuu dhahay bigsa abuura bigsa bigsa waxaa weeye bahalka bilcaanta bisimaha iska maryaan maarag bahalka gaduudan bigsagaasaa laga hagaajiya waxaa kaloo laga hagaajiyaa cuntadana mm, waa midibyaa loogu yeelaa marka wa- wu- wuxuu kaloo fertilizagana wuu sheegay marka wuxuu kaloo sheegay in ijtihaad weyn dowlad ay gobolkan iyo asal area dhulkii wuxuu dhahay dhul baa dhul dhul waa lala-i dhul annaga umbaa haysanaa uu dhahay dadka gobolkan ku wajeer iyo mande wuxuu dhahay siolo garis marsabit mandera turkana tanariba dhulka dhul meeshaa unbuu jiraa dowladdana way maalgelin bay ku suuban sifa wax cunto badan dadka uu usoo saarto oo fakrigana looga kaco marka waxaa la dhahaa laf dhuuxna iyo dhagax la isama helo laakiin marmar baa laisa helaa waxa ninkaas ps weye wax wuxuu sheegin waa wax jiro oo uu asaga uu mas-uul ka yahay marka waxaan u malaynay in badan baan qarqarno dhahan haystay in la diirsan doono waxaan ku baraarujini dadka dhulka dhulbeereed badan baan qabnaa annaga hadda roobkii hadda ahaa dhulbeereed badan baa jira dadka ha u soo jeesto inuu wax beerto haddiiba dowladdii ay leedahay baan idinku soo jeesanay haddee soo in annagana shaqaynamo ma dhulbeereed badan baan qabnaa roob keli baa lagu lagu lagu abuuran karaa muxuu ahaa waxaana naloo keeni seeds abuurkii oo abuurkii oo dhulka annagan iyo asaga ay isleeyihiin oo abuur feega aan ahayn oo ay abuurkii dowladda ay certifies garaysay ay ay ay ay ay ay saxday abuur saxan oo la hubo ayaa ayaa ah, ah, kam- intaa laga furi baa la dhahay marka waxaan u malaynayay eh, inaan inaanna noqonin madhashii ninkeeda waa is-eedaan oo annaga iyo dowladda mar walba waxaad moodaysa awal inaan isku tuurtuurayno hadal hadal isku tuurtuur ha la daayo Eh, muxuu ahaa ha loo qalab qaato wax beeri
kaasina kaasina wuxuu ahaay waa dubad calaamey oo ka hadlay dabcan arrintan la xiriirta dhegeystayaal bacriminta dhegeystayaal uu madaxweynaha maalmahan ka hor eh, qiimaheeda uu sheegay in laga dhigay laba kun iyo shan boqol dhegeystayaal iyadoona dabcan xalay madaxweynaha wareysi dheer uu siiyey eh, telefishinka luuqu baxaa luuqadda afka kukuuyada dhegeystayaal uu madaxweynaha eh, dalka uu ku sheegay in ama hoosta ka xariiqiyay in yareynta qiimaha bacriminta ee la siinaya beeraleyda in dowladda ay ku qaraj gelisay in ka badan laba iyo toban bilyan oo shilin dhegeyste Ee, waa waa- waa siduu madaxweynaha xalay sheegay dhegeystayaal oo qarashaad badan uu ku bixiyey dhegeystayaal beeraleyda ama bacriminta dhegeystayaal ee la siinaya beeraleyda si way garab u istaagto qiimahana loo yeereeyo ayna u yeeshaan wax soo saar leh isagoona beeraleyda madaxweynaha dalka ku dhiirigeliyey inay wax badan soo saaraan xilli roobaadka soo socda ayna ka faa'iideystaan dhegeyste dhammaantiin waa idin soo dhaweynaya dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaynu ku sii siqeynaa soo dhawaadaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale oo haddaba dhegeystayaal sidee arrinkan u aragtaa ee qiimo dhimista ama in bacriminta la yareeyey bacriminta oo wax lagu soo saara beeraleyda dabcan bacrimin waa waxa waxa lagu soo saara beeraha sida biriis ahaata geley ahaata dhegeystayaal sidee u aragtaa in qiimahaasi hoos loo dhigay oo horaan u ahayd sanadka hore dabcan madaxweynaha wuxuu sheegay inay toddoba kun ahayd sanadkan gudihiisa saddex kun shan boqol laga dhigay haatanna dhegeysan ay tahay laba kun iyo shan boqol laga soo bilaabo kowdii bishan dhegeystayaal waa siduu madaxweynaha sheegay sidee arrinka u aragtaa dhegeystayaal qiimahaasi hoos loo dhigay dadka taleefoonada adiin furaya dhegeystayaal fikirkiina waa idiin soo dhaweynaa codod ku saabsan qiim dabcan in canshuuraha sidoo kale laga yareynayo waxyaabaha kale wax soo saarkay ka mid tahay shaaha ayuu madaxweynaha xalay ka hadlay waan dhegeysan doonaa codkaasi dhegeystayaal bal qadadka taleefoonada dhegeystayaashan fursad u siinaya si ay barnaamijka uga soo qayb qaataan dhegeystaha ugu horeeya ee doonaya inuu barnaamijkan ka qayb qaato halo star f m soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وصلاة عبد الرحمن قاري كاس وعليه waa tahay salaad barnaamijka waa la socotaa
وأنا سعد وأنا كنت سلام عليك أبيك يو بحر السائف دمان يو بيستياش مال الديوان وعندي هذا السلامين waa tahay waa kaa gudoon
مركان أقول جلاس waxawaa horta madaxweynaha arrintii uu ku dhawaaqay waxa waaye waa arrin wanaagsan waana soo dhaweynaynaa inkastoo maaragtay gobolkan waqooyi bari usan wax weyn ka faa'iidaysanaynin laakiin kenyaanka kale saan filayo waxa waaye wax badan baa ka faa'iidaysan karaa ma jira waa tahay maxaa arrintaa ugu wacanaa leedahay maadaama eh, dhulbeereed dhul weyn ba ayuu leeyahy dabcan siduu dubad caalamiga ka dhawaajiyey sideenan wax loogu soo saari karin haye uga duwanaan karaan ismaamulada kale ee kenya haye
dhul beereed faadusan buu leeyahay maxaa yeelay dhul beereedka weliba annaga aan leenahay waa dhul aad u wanaagsan Mhm.
oo ma garata guure iyo xaani midna ayagoo ahayn maaragtay dhul arrimadow wax oo beeraha ku fiican ma garata waan gartay
laakiin soomaalida beeraha ma tabcaan waxaad aragtaa dad yar oo ma garata meelaha aad jirtid webiga maaragtay ee, ganaano mare iyo maaragtay weli daawo oo wax yar isagana maaragtay mandheera iyo interramo udhexaysa oo asagaba aada u gaaban ma garata waa tahay
dhulkii maaragtay looga faa'iidaysan lahaa roobka ma tabcaan dadka waxa waaye ayagii maaragtay waa dad iska xoolo dhaqato ah oo beeraha aqoon badan u lahayn marka waxaad moodaa maaragtay dadkii inay haddana ayagoo isku sii jeeda dhulreebashiyo dhulkaanayto annaga iskale iyo waxaan dhul aan la tabcaynin ay maaragtay xoolo aan u badan waan gartay abaarta u haynaa ay u iska dhex wareejiyaan ma garatay waa tahay
marka dadkaas waxay u baahan yihiin horta marka horeysa inay maaragtay la buuxiyo oo dhulkaas maaragtay ay sidii maaragtay dhulkaas lagu banaan lahaa oo lagu abuuri lahaa oo maaragtay dawladda iyo maaragtay ay sidii biyo ay u heli lahayd dhulkaas iyadoo maaragtay biyogelin iyo maaragtay biyaha oo la qabta iyo maaragtay kuwa kale oo la qodoba ee haddana maalgelin lagu sameeyo oo dadka tababar loo furo oo beeraha maaragtay la baro si ay uga faa'iidaysan lahaayeen beeraha iyo maaragtay fertilizer si ay uga faa'iidaysan lahaayeen dabcan saasuu madaxweynaha ku dhiirigelinayaa haye
marka duu madaxweynaha waa arrintaas haduu ka dhareeyo waa sax marka sida hadda fertilizerga maarata uu hoos ugu dhigayna waa loo baahan yahay maarata in wax badan uu hoos u dhigay sida maarata shidaalka oo kale maxaa yeelay shidaalka hadda waxa waaye dad badan waxaa jira shidaalka wax kusoo saara hadda beerahan gaarkas oo kale markaad aragto shidaal baa wax lagu soo saara koronto wax laguma soo saara ma garata waan gartay
marka dhulkan waxa waaye dhul oo hadda u baahan maarata haddii oo maaratay shidaal oo maarata wax lagu soo saaro ee loo baahan yahay beeraha maaratay kulley fertilizer ka sida badan wax mata roobkana marbelba iska yara iska yaraadaan waxaa iska dhici kartaa badarkii oo soo baxay oo dhexda jooga inuu roobka yaraado si maarata beeraha talantikooda ay maarata biyaha uga faa'iidaystaan dowladda waxaa looga baahan yahay horta shidaalka waa shayga ugu weyn oo maarata inay hoos u dhigto loo baahan yahay sida hadda ay maarata u kabtay fertilizerga sida u kabtaa laga rabaa maarata inay u kabto maarata ee shidaalka ma dharatay waa tahay
sida biyaha oo maaragtay lagu soo saaro ee maaragtay shidaalkaas ee faa'iido badan baa ku jirta hataa maaragtay waraha la qodaayo maaragtay biyaha dhulka laga qabanayo hataa laftirkooda waxay u baahan yihiin shidaal bay u baahan yihiin ee dadka shaqaynaya shidaal bay u baahan yihiin ma garatay waan gartay marka horta shayga ugu horeeya marka dawladda hadda hor yaalla waxa waaye inay shidaalkaas ay dhinto inay dadka maaragtay tababar ay u furto oo baarihii maaragtay loo maalgeliyo oo dhulkii loo xaaqo oo maaragtay ee biyo loo sameeyo oo maaragtay tababar loo furo si dadkaasi wax loo baro sidaas ay horta wax uga faa'iidaysan karaan laakiin kenyaanka horta waxa waye way ka faa'iidaysan karaan waa dad horeyba beeraha ugu bislaa oo fertilizers keli u baahan iyo maaragtay biyaha sayta maaragtay oo hataa ayaga laftirkooda waa arkaysa dhul oo maaragtay mashiimo biyaha lagu soo saaro maaragtay koronto fiican bay haystaan oo meelo badan oo maaragtay ee shidaalas maaragtay oo biyaha lagu waraabiyo maaragtay koronto ayaad arkaysa ma garata waan garsay
marka annaga haddaan soomaali nahay annaga isku jeednaa laakiin waxaan dhihi lahaa dadkaanito hogaamiyeyaasha dadka maaragtay isku sii jeedinaya waxaa la rabaa dadka inay dhulka ku jeediyaan aniga waxaan u sheegayaa dadka inay maaragtay bedelka ayaga kusii jeedi lahaa inay dhulka maaragtay dhulka ku jeestaan oo si walaaltinima dadka ay isugu guwaabiyaan oo maaragtay iska dhaafaan maaragtay ayaga isku sii jeedaan inay dhulka usoo jeestaan si mataqaana dhibaatada markasta hataa beeraha hadday u baxaan hataa xoolahooda hataa maaragtay waa abaarta markasta linus way ka fi way way way ka bogsoon lahay ma garat sax
marka dadka waxaan leenahay ha laga faa'iidaysto fatalaydaya dawladdana waxaan leenahay bacriminta Mhm.
waxay ugu tahay xagga shaqaalka iyo maaragtay xagga maaragtay dadka inay tababarto oo qarash ay geliso beeraha ma fahamta oo dadka ay ka faa'iidaystaan marka daacadna ha laga noqdaan leeyahay dadka maaragtay horeyna laga ilaaliyo maaragtay dadkan waxa waye dadka waxa loo dhiibaya corruptionka faraxa badan taasaa ugu badan midda kenya hoos u dhigahay ma fahamta waa tahay halaga dhabeeyaa leedahay waa tahay
ha laga dhabeeyo waxqabadka marka madaxweyne hadda isugu dhawaa waa fiican tahay tallaabadii ugu horeysa buu u qaaday way fiican tahay midda ku xigtana waa inuu shidaalka awoodda saaraa marka geeryada waxa waaye dhaqaalo way haysataa oo way heli kartaa eel fara badan oo dhaqaalaa jirtaa oo kenya ay wax kasoo galaan Waan garsay.
Haddii corruptionka laga ilaaliyo oo maaragtay arrintaas daacad laga noqdo kenya waxa way soo saari kartaa waxa ay dibadda ka keenaysana waa ay ka maarmi kartaa sidii dhaqan sidaan been laga aaminsanahay madan waa tahay walaala kaaga mahad celinayaa
waad mahadsantihiin la mid ah dhegeystaha kale halo saafe
assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed axmed qali ismiya si wanaagsan
waa fiicannahay xaaji maxamed waa carabiya sabkawnti kaala soo hadlayo ma garan waa tahay barnaamijka waa la socotaan filayaa
wasaaki war fiicanaa kaa yeeri war fiicanaa kaa yeeri ruutu waxaa malaynaa xoogaha inaad heeriyada iska gidin doono waa tahay baa dabcan qiimaha bacriminta ama wax beeraleyda ay adeegsadaan si ay wax usoo saaraan baa hoos loo dhigay ayuu yidhi dabcan toddobaad ka hor ah, ama maalmo ka horan iraahdee Dubad- sidee arrinkaa u aragtaa waxaan kuu sheegaa dubad calacamayna si wanaag badan asu hadlay ma garan waan gartay
xoogaha waaka iyo hawada
halow waxaad moodaa inuu qadka xumaaday waa hagaag dhegeysta dib u soo beegsaan ku leeyahay maadaama cilad isgaarsiineed ay jirto waa hagaag dhegeystayaal goor sheegtadu waxay sod- waxay tilmaamaysaa saddex daqiiqa dar soddon daqiiqa qeybii dhexe barnaamijkan haatan dhegeystayaal soo dul istaagnay waa tahay inkastoo kenyaanka ay leeyihiin qiimaha bacriminta in hoos loo dhigay haddana waxay walaac ka muujinayaan ayadoo qiimihii bacriminta hoos loo dhigay in gawaaridii soo qaada lahaa bacrimintaasi ay qaali ku qaadayaan maadaama shidaalka oo sareeya awdeed ayagoona codsanaya in arrintaasi had loo helo waa kuwan qaar ka mid ah oo arrintan ka hadlay islamarkaana waxa waxaa qodobo kale ay sidoo kale ka hadlayaan ballaan dhegeysanna codadkooda
Mwaka uliopita nilikuwa nimekotesha mashamba nje, lakini mwaka huu nikalima sasa ya nyumbani ambayo nimeweka kama thelathini na kuonekana vile imezaa hiyo itakuwa chini ya mm, makunia thelathini kwa heka.
Hii ndio kitega uchumi yetu, so tunaomba serikali wasiweke bei chini sana, kwa sababu tulipata mbolea ya- hii ambayo ilikuwa imepunguzwa bei.
Tunataka wanunue mahindi yetu kama serikali, alafu wakitaka kuteremusha eh, karama wauzie wale watu ambaye hawana chakula kwa bei ile yao. Kwetu tunataka elfu sita mia, elfu sita mia tano.
madaxweynaha dalka waad dhegeysan doontaan sidoo kale dhegeystayaal oo ka hadlaya arrimo badan uu doonaya inuu ku garab istaago beeraleyda dhegeystayaal haddaba dhegeystayaasha mar kale fursadda siinaya ee qadadka teleefanada soo wacaya halo u sta fm soo dhowo walaal magacaaga ee halkaad ku sugan tahay nuur cabdul guura warkaandu madhena waataa waa la socotaa barnaamijkaan filaya walaal wallaahi aan la socdaa salaama saxaabow waataa waa kaa guddoomi walaal soo dhowo aan ku leeyahay markaan barnaamij hore u gala Mhm.
wata anaa arrintaan arrin lagu cusub waayo marka reer madheera aanaan waataa haye
waxa uu todoba sano iyo toban sano iyo lagu gaa waa hay-adda qarqarni oo ninkii jacabtay siinaysaa oo loo imaani jiri waa tahay Ee, waxaan ku jaalaha oo kale midda beyntaan Mhm.
horta waata wax weyn bay taraysaa duur lagu shibaayey beer lagu shibaaba hadda beli oo duurashaaba beer ka noqdee waa- waa- meeshii lagu shubo wax weyn ay taraysa horta arrintii ani aad iyo aad aan usoo dhaweynaya waa tahay haye
marka midda kale anaga madeera aan joognaa gees ugu dambeyn joognaa misbeeca wax u qadanaynaa mise waxaa waaye waa ka gudisanayo midda saddexaad waxaa waaye waxay wax dukaami yeelnaa mise waa wax isooroa inay leedahay labadaas arna inay ninka cadday waa hagaag
halo si wanaagsan aan kuu maqlaa marka arrintaa kale waa soo dhaweynaa waxaa rabnaa in meel fiican oo mas- noo dhiibo oo annaga maaragtay haddii waxay oo todobada ku sideedii kunna la yidhaha baasha bacriminta na la yidhaha oo lagala gada madeera wax isbedela male hadda hadda nina baxsata laga jisi wax isbedela male meeshan sideedii ahaanaysa laakiin arrintiina arrin aad iyo aad u wanaagsan waay waxtar weynayna leedahay waataa kulley madaxweynaha amar uu soo saaray ee uu sheegay in la yareeyey qiimaha bacriminta ee wax lagu soo saaro haye
annaga madeera aan joognaaye waxay noqon doonta moog laakiin arrinta aad iyo aad ay u fiican waa soo dhaweynaa waana ku salaamaya waataa walaal baa kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan dabcan bacriminta dowladda waxay sheegtay in qarashaad badan ay ku bixisay ee bacriminta iyadoona madaxweynaha uu sheegay in qiimaha bacriminta ee la siinaya beeraleyda in dowladda ay ku qarashgelisay in ka badan labaiyo toban bilyan oo shilin oo ay sheegtay in inta badan bacriminta laga keeno wadamada reer galbeedka ama wadamada dibadda dhegeystayaal si ge- beeraleyda dalkana arrintaasi gorob loogu siiyo qiimo jabanna loogu iibiyo dabcan dibadda ee dowladda ka keenta dhegeystayaal waxyaha qaabilsan dabcan beeraha ayaa dabcan xarumahooda dabcan laga helayaa sanfiliya dhegeystayaal dhegeystayaasha qadadka teleefanada soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya halow istaafim soo dhowo walaal magacaaga ee halkaad ku sugan tahay halo hay soo dhowow hal jeedi
cali barnaamijku waa la socotaan filayaa
waan la socdaa hay u gudugal walaal
iyo horta gargaajaaga annaga waxa ma tababaro ay dadka siiyaan male gobolka waqooyi bari oo la xiriirta arrimaha bacriminta haye ma jirtaa leedahay macalimiinta waxa tababaro gargaajaaga xaggiisa ay meesha dhib ka taagay waan garse
shaqaalaha dawladda gargaajaagaasa dhib iskale annaga maba aragnaba waa abuurnaa waxaan abuurnaa waxaan nafta ka goyaa cayayaan waa tahay ayax marka dabcan wixii haye ka baabi'i waxa aqabo ka soo bixi malo waa lagu daalay waan garse gargaajaaga shaqaalaha dawladda oo beerahan wuu iska ergelayaa waa tahay
marka madaxweynaha waxa uu sheegaya waxaan u malayn inaan ka faa'iidaysan doonin saad u arkaa saan u arka waddanka shaqaalaha gargaajaaga say wax wadaan waa tahay marka waxaan dhihi lahaa tallaabaa laga qaada gargaajaaga dadka beeraha u xilsaaran sifoo dadka u faa'iidaysto ayaalaha madaxweynaha uu ku dhawaaqay waxyaha qaabilsan beeraleyda haye beeraleyda idaarada qaabilsan sax dadka kama dhaadhicinayinba waxaan qiimaha uu leeyahay sida uu beerta u hagaajinay waan garta waa inay ka dharjiyaan sheekadaasaa leedaa waa tahay
marka waxaan dhihi lahaa dadka madaxweynaha waxaan uu soo saaray gargaajaaga shaqadooda ha qabtaana dadka ha uga faa'iideeyaan ha u tababar ha u sameeyaana dadka dadka saas waxa ku qabsan ah waan garta marka wadanka dalka waxaa laanaya cayayaan iyo nafaqa xumo beerihii aa abuurtoo dhanbo waan garta marka waxaan dhihi lahaa beeralayda dhibaatada wadankan waqooyi bari wuxuu dhibka ka tahay waa shaqaalaha dawladda beeraha u xilsaaran waan gartay marka waxaa ka qabtaan dawladda waxaa ka qabata shaqaalaha hala tababara dadka sidii macalimiinta ay wax u qabanaysaa loogu shaqaystaa waan gartay
marka ana intaas kali lahaa wadanka dadka haloo haloo macrifada wad- ba- baashan fertilizerga macrifadiisa hala siiyo hala siiyo waan gartay
marka haddii aan la siinin dadka wuxuu ka siinin muxuu ka qabsan
waan gartay marka waxba kama faa'iidaysan karo ma iska imaani way iska baabi'i gargaaja meelahaas iskaga gedgedanay waa tahay
marka wax shaqo ay ku qabanayn mara dadka uma faa'iidaynayn wax uma keenayn iyagaa meelaa ku gadanayn intay ka soo qaadaan kambari ee, Waan gartay.
dawladda. marka wadanka wax kama soo saari karo wadanka waxaa dhuminayaa wuxuu la dhumayaa nafaqa la-aan wixii aan abuuran nafaqa la-aan buu la dhum waa tahay
marka aan dawladda ku codsan lahaa inay gargaaja ay tallaabo ka qaado si ay dadka u tababaraan waxaan uga faa'iidaystaa madaxweynaha arrintaa tallaabaa ka qaado waa tahay dabcan waa kaaga mahadcelinaa walaal sida wanaagsan aad barnaamijka aada uga qayb qaadatay dhegeyste dhegeystaha kalean fursadda siinaya soo dhowo walaal halo star fm walaal subax wanaagsan subax la mid ah
walaal waan dhowahay arrimaha uhuuta oo bacriminta oo qiimaha fertilizerka hoos u dhiga aad bay u wanaagsan tahay aniga oo beer baan leeyahay waa tahay laakiin hase ahaatee hadalkaas isaga oo nairobi ku yiri anaga noo kenya north eastern baa nahay mandheera ayaan deganahay nama soo gaarayo waa tahay hadalkuu yidhi dabcan meelo Sidee u badan kama baa- dhaqangalayaan aleeda miya ma ka dhaqangelin mandheera haddana basaasa maba ka dhaqangelin waxaaba aga dhaqangelin horta mandheera kenya kama tirsano meel Waa kenya tahay.
ka tirsan maaha mandheera waa meel qof iskaga safashanayo ninba wuxuu doono si iibka iska dhahayo waa hadda wuxuu joogtaa lix kun baa la gadayaa mandheera waan haddana gartay ha deertaan bacriminta wuxuu dhahay saddex kun iyo shan boqol
waa marka tahay meeshan isaga jooga dadku u dhaha beeralaydaas oo madowga ah unbay dan u tahay moo dadka beeralaydan kaloo north Ke- north eastern ku nool oo soomaalida ah, dan uma aha horta ba- ba- dhimadaas waxaan dan ugu ahayn nin controlaya malaha nin ilaalinaya malaha nin baa fatalaska soo qaadanaya iska soo aruursanaya kii loo soo dhiibay barnaamijuu ku iibsanaya marka waxay u baahan tahay meesha in la jagareeyo oo la controlo nidaamka beeraha loo bixinayo la fiiriyo beeraha waxay u baahan yihiin buufis bay u baahan yihiin bahal baa gelaya waa waxay u baahan yihiin bacrimin oo noocyo kale ay u baahan yihiin marka waxaa dhihi lahaa meeshaas isaga uu leeyahay mandheera il gaar ha ku fiiriyaan le mandheera dadkaa ma jiro dad dad dhul baa kaa jira moogu waa meel kenya ka baxsan waayo walaal ninba wuxuu doono sicir bararka maanta uu sabaynaya cirkuu ku sabaynaya waan gartay marka waxaan dhihi lahaa ha lala socdo ha la fiiriyo beeraha ha la ogaa fataleeskana qiimaha oo no huuta uu ku dhawaaqo inuu meesha anaga joogno mandheerana ay ka tahay dabcan ma- waxay qaabilsanaa jirta in amar hadalku madaxweynaha jeeday ama amarku soo Walaal, saaray inay qiimaha dhaqangeliyaan dadka haye qaabilsan- walaal dadka qaabilsan haataa mandheera ma imaanaya waa dad nairobi iskaga nool halkaa iska jooga waaye marka mandheera nin wax ka og malaha waa meel ka go-on marka waxaan leeyahay ilfi gaar ah ha lagu fiiriyaan le mandheera dad baa utashay dadkan utashada in laga qabto ayaan u sheegi lahaa hadduu imaqlaya codkayga
waa hagaaga dhegeystahaasi waa kaga mahadcelinaya dabcan waxay qaabilsanaa jirta dhegeystayaal in hadalku madaxweynaha jeediyey in la dhaqangeliyo dhegeystayaal oo ay xaqiijiyaan in hadalkaasi uu dhaqangalay ama tallaabadu soo saaray ama amarku soo saaray ama go-aanku soo saaray waxay qaabilsanaa ayaa jira waa dabcan waa sababta wasiiro iyo golayaal ama wasaarada ay wasaarad walba arrimay u xilsaarantaha arrintaas ayaa laga doonayaa inay dhegeystayaal qayb ka noqoto dhegeystayaal dhegeystaha kale qadka taleefonka soo beegsanayaan fursad siinaya halo star fm soo dhow walaal
aadan cabdullaahi mandhera
waan gartay
waa ku salaamaaday dhammaan dhegaystayaashaba dadka waxay isweydiinayaan waan gartay wasaaradda beeraha horta mandhera ma ku taalla mase kuma taalla dabcan way leedahay mu- dabcan maamul qaabilsanaa jiro oo ismaamulkaasi
maya maya hal haato laakiin wasaarad shaqaynaysa oo beeraley ka warqabto oo qalabka beeraha bixinaysa oo bacriminta intaa sheegaysa ka warqabto oo waxaas ma jiraan aan kurinay meeshan cidna uma maqna ceelna uma maqna nin walba meesha jooga unbuu maamulaa an hadda xaafadan jooga unbaan maamulaa nin kale meesha jooga un maamulaa oo iska saas ma madaxweyne amarka waa ka maqlnay laakiin wixii qaban lahaa
waan gartay marka meeshan wax qalad ma jirin oo se gabadha sheegaysa iyo wadaadkii horreeyey iyo kulli dadka sheegaya se waxay sheegaan waa dhan waa run waa meeshan wax shaqaynaya waxa iska amar qaadanaya midna ma jira nin walba wuxuu abad nina ninku soo qaatay isaga waa gadanayo wix ka weynna waa iska saas ma garad waan gartay
marka waxaan dhihi lahaa dawladda hanaga warqa dawladda dhaxaa soo faragelisaan dhihi lahaa meeshan wax laga warqabo malaha waa tahay waxaa- waxaad ula jeeda dabcan amar hadduu ma- waa qadka ayaa ka goy haddaba dhegeystayaal su-aasha ayaa ah, waa maxay bacrimintu waa wax ama waa walax kasta ha ahaado organig ama mid aan nooleyn oo ka kooban nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah qudaarta qaab ay ku- ku milmi karaan dhegeystayaal ama lagu beeri kara intaa waxaa dheer waxay yeelan karaan saameyn badan sida kordhinta ama ugu yaraan ilaalinta nuxurka nafaqooyinka ee ciidda kordhinta tayada oo loo yaqaano substrate ama caawinta koritaanka dhirta iyo kuwo kale tusaalooyinka qaar ee bacriminta deegaanka ama dabiiciga ayaa caan ku ah digada dhigitaal isku dhafan si ayagoona bacriminta ay qayb ka qaadato in wax soo saarkaadu noqdo mid tayeysan dhegeyste waa hagaag dhegeystayaal bal codkan haatan aan dhegeysana dhegeystayaal uu madaxweynaha dalka kaga hadlaya dhegeyste ah, arrimuhu doonay inuu ku garab istaago eh, beeraleyda dabcan kuwa soo saara caleynta shaaha dhegeystayaal bal aan dhegeysana tulikubaliana mambo ya chai na wakati niliketi chini na wale wanauza eh, chai nikawauliza mbona tunaendelea kuuza chai yetu kwa magunia wapi value addition wapi agroprocessing wakaniambia mambo yao matatizo yao ni ngapi mbili ya kwanza wakaniambia toa vat kwa mambo ya chai katika hii budget tumetoa vat kwa mambo ya chai wakaniambia jambo la pili toa vat kwa packaging material ya kuuza mambo ya chai katika hii budget tumeondoa VAT, tumeondoa VAT kwa mambo ya packaging ya mambo ya chai yeah? Jambo la tatu nikaambia eh, deputy wangu fanya mkutano, tunataka kukusanya mawazo ya wakulima wa chai. Meitisha mkutano eh, Kericho, wameketi chini na wabunge, wakulima, stakeholders wamekubaliana the next reform. Tuko na Tea Act, vipi tutaondoa hii eh, charges kwa wakulima inaumiza wakulima vipi tutaondoa hii mimi nataka niwaambie wakulima we now have a comprehensive plan ya kusort out mambo ya chai kwa sababu chai inatuletea karibu bilioni 130 kila mwaka ikielekea bilioni 150 kwa kuuza chai ina support karibu wakulima milioni moja kenya so ni ya muhimu niliwaahidi vile vile wakulima wa kahawa ya kwamba tutatatua mambo ya kahawa mpango yetu ni kuongeza mazao ya kahawa kutoka 50000 tons 80000 tons in one year 200000 tons in five years pia nimemwambia eh, deputy yangu aketi chini meketi chini na mkutano ya wakulima pale meru tumepanga mambo ya mbolea na ni vizuri niseme katika tiririmbi hii niwaambie wakulima wa kahawa tumewanunulia mbolea lakini hiyo mbolea haijatumika tuko na mbolea nyingi ya kahawa lakini our farmers have not come forward nimeongea hata na wabunge leo ambia we must sensitize our farmers kwa sababu we need to increase production mbali na ile mpango sasa tumeweka ambayo eh, deputy wangu aliketi chini na stakeholders wakakubaliana kufukuza cartels, kuondoa mabrokers, kustraighten hiyo eh, biashara yote ya chai eh, hata hata auction ilikuwa inaleta matatizo, lakini sasa tume license wale ambao wanatumia kwa wana- wako kwa auction vizuri, lakini bado tunachunguza, bado kuna kizungumkuti hapo, lakini tutatatua. I want to commit to our farmers in Kenya kahawa we have the best coffee na mimi nataka niwaulize wakulima warudi wa, wa, wa, wa, wa, kwa kilimo ya kahawa kwa sababu kuna pesa taitatua e, iko shida cartel ndio sasa hii assignment yangu hiyo cartel mimi watakutana na mimi head on kwa sababu we have the best coffee hatuwezi kuendelea kutumia kahawa yetu kwa sababu unajua kahawa yetu sasa shida yake ni kwamba it is good coffee lakini hawa watu wako kwa auction wananunua kidogo wanaenda kuchanganya naye kahawa ya kutoka mahali ingine ambayo haina ladha kama hii yetu thats why wanatumia kahawa yetu 5 alafu wanaenda eh, eh, ku, ku blend na ingine mimi nimewaambia kahawa yetu sasa tutakuwa tunafanyia kazi hapa kenya kama mnataka kahawa ya kwenda kufanya blending nyinyi muta- mutapanda kahawa yenu so we are, we are working on it
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha dabka dalka william ruto ka hadlayay in la garab istaagayo beeraleyda sidoo kalena kuwa calaanta shaahana ay qeyb ka yihiin dhegeyste waa hagaag Eh, dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa haatan haddii aan soo qabto mid ka mid ah adeega barnaamijka qeybta ka ah waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ee kule- ay ku leedahay hakikisha shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay dooneysaa inay lacag kaalumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magac qaataha iyo iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laisku dirayo libana empesa iyo wax kale iibsiga lacag caddaana dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefoonada casriga keliya waxaa laga doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ileen horaa loo yidhi hubsiina hal baa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeyste haatan adeega kisha waxaad ka helaysaa qeybta sim tolkit ee safaricom adeegyadeeda ka hesho qofkan maraaado qofka markuu embeso isticmaalayo waxa uu soo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaadi ama lacagtaasi kaalumin dhegeystayaasha markale fursada siinaya intaan u gudbin qadaradii dhahyada warka barqanimaa goordhow dhegeysan doontaan tobanka markay soo dul istaagto ee barqanimo halow star fm soo dhawo walaal qadka ayaa ka go-ay qadadka kala duwan idaacadda aad soo beegsan kartaan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa qaybihii dambe ee barnaamijka aynu ku siqeynaa halow star f m soo dhawo walaal magacayga halkaad ku sugan tahay
السلام عليكم استاذ وشكري دغنا بولغيتو waa tahay shukri soo dhawoan ku leeya walaal
walaalkay barnaamijka daan kusoo dhawaada haye
horta aniga waxaan dhihi lahaa inahu waa sax oo fertilizerka wax waa ka qabanaya beeraleyda waxa uu tiraya laakiin beeraleyda boqolkiiba konton eh, ba- waxaan leeyahay reer kenya boqolkiiba konton waa xoolaaley waan gartay
Eh, maca- labaatanna waa xamaal waa tahay
marka beeraley waa toban tobanka kalena marka waa un becsharo iyo waxaas ay ku larbayin marka boqolka dadka eh, wax labadka weyn oo sidii hadda shidaalka oo kale oo ninkii reer baadiyaha iyo ninkii geela la jiri iyo jambeertala iyo wada anfacaya oo kale hadda ah, laga hadli lahayo oo dadka maxaa utali la dhihi lahayo laakiin hal eh, beeraley bas waxood hadii laga hadla eh, wax weyn ilama soo kordhinaysa haye
Eh, tan kale haddana haddaan usoo noqdo tobanka ayaga naftooda fertiliserka muxuu u tiri karaa waan gartay
Eh, waxaa jiraan eh, hay-ada oo gargaja la yidhaahdo oo beeraaleyda maarata wax soo saarka iyo waxaas kala hadlaysha aa jirta waan gartay
marka ayaga naftooda eh, ra'yiga iyo meeshaas waxaas ay keeneen hadda diinka ma ay keenin waa waxaa waaye aqli la aruuri oo hadda kahor hore loo aruuri oo oo wax yacni wax laga helay beeraaleyda naftooda marka caqli ay aruursiyo eh, oo ay aruursiyo sirida xoolaha naftooda inay waxqabad weyn ay beeraha uleedahay ogaadeen waan gartay
kaana hadda wax weyn oo ila taraysa malaha maadaama dadka beeraaleydan ay aad u heliyiin markii kenya loo fiiriyo waa ku salaamayaa walaalo waa taa walaala kaa guddoomiyaana kaaga madcelinaya sida wanaagsan aada barnaamijka Ayaa uga walaal.
qayb qaadatay adaa mudan
dib aan isugu s- qaybihiisa dambe ayaan haatan ku- soo dul istaagnay dhegeystayaal ama gabagabadii haddaba saaka waxaan ku eegeyna dhegeystayaal dha- eh, qodob ahaay qiba- qiimaha bacriminta oo hoos loo dhigay dhegeystayaal oo beeraleyda lagu garab siinayo siduu madaxweynaha dalka dhegeystayaal sheegay maalmo ka hor dhegeystayaal uu sheegay in qiimaha bacriminta oo horaan u ahayd saddex kun iyo shan boqol sanadkan gudihiisa ay ahayd saddex kun iyo shan boqol haatanna laga dhigay laba kun iyo shan boqol dhegeystayaal kaalin intee leega ay ka qaadan kartaa dhegeystayaal ama wax soo saarka beeraleyda kaalin intee leega arrintaas ka qaadan kartaa inkastoo ayagana cabasho weli ay ka qabaan Eh, dabcan qiimaha shidaalka maadaama baabuurka eh, baabuurka bacriminta dabac soo qaadaya shidaal buu ist- adeegsanayaa hadduu marba shidaalka sarreeya dabcan gaarigana nowligu ayuu ku daraya ama qiimaha uu ku qaadi jiray ayuu eh, siyaado uu ku daraya dhegeystayaal daba soo dhawaadan idin leenahay dhegeystayaal dhegeystayaasha qadadka telefoonada ee soo beegsanaya ayaan fursada siinaya ay doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan dhegeystayaal soo dhawaada halow star fm eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal haatanna haddii aan soo qabta mid ka mid ah aan iraahde adeega qeybta barnaamijka ka ah waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag ka alumin ama cid ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo dhegeystayaal waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magac qaataha iyo cadadka ka hor dhamaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laisku dirayo lipana mpesa lnm iyo wax kala iibsiga lacag cadaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa-iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanada casriga ah keliya waxaa laga doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ilaan horaa loo yidhi hofsiina hal baa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay u dirayaan dhegeyste haatan adeega hakisha waxaad ka helaysaa qeybta sim tolkid ee safaricom adeegyadeeda ka hesho qofka markuu embesa isticmaalayo waxaa usoo baxaya halka uu lacagta u diri raba si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaadi kaalumin dhegeystayaal oo magacaaga xaqiiji markay lacag aad diraysid waa inuu qofka u diraysid ama xaqiijisid ama shirkadda u diraysid magacaas inuu kuusoo baxo oo ay shirkadaasi adeegsata iska xaqiiji hakisha ay leedahay si lacagtaada meel qaldanaysan ugu dhicin dhegeystayaal waa hagaag dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa dhegeyste dhegeystayaasha qadadka taleefoonada soo bigsanaya ayaan fursadda siinayaa ee doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan haddii aan usoo noqono qeybtan diiradda ku saarayna dhegeysta saaka waa xaaladda dalka dabcan waa qiimaha bacriminta oo hoos loo dhigay dhegeystayaal ee waxsoo saarka beeraha si ay kaalin ugu qaadata dhegeyste madaxweynaha dalka ayaa xalay wareysigu siiyey hataa wuxuu ku sheegay ama hoosta ka xariiqay in yareeta qiimaha bacriminta ee la siinayo beeraleyda in dowladda ay ku qarashgelisay in ka badan labayo toban bilyan oo shilin dhegeyste dhowaana markuu khadbada jeediyeyna waxa uu yidhi in qiimaha bacriminta ay ka dhigeen laba kun iyo shan boqol oo horaan ahayd saddex kun iyo shan boqol dhegeystaha qadka taleefonka soo beegsanaya ee doonaya inu barnaamijka ka qayb qaatayaan fursadda siinaya soo dhow walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhaqadka ayaa ka goya dhegeystaasi ee dib usoo bigtaan leeyahay intiina barnaamijka ku guda jirno oo gabagabadiisana dhegeystayaal daqiiqada yaraa ka haray inaan hawada isku macsalaamayna dhegeyste dhegeystaha qadka taleefonka soo beegsanaya ee doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaataan fursadda siinaya soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay helo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu xuseen buulaxaw mandheeraji saaxiibka barnaamijka ummadda badan aan la maqal soo dhowow xuseen buulaxaaw waxaa weeyaan anigu waxaan leeyahay horta madaxweynaha aada u mahadsan waa tahay
lacagta lagu bixiyo bacriminta oo dawladda ay ku kaalmeynayso shacabkana heer sarowa waan gartay
ukraine hadda ukraine qamadiga hadda ukraine dagaalka ka socdo adduunka wuu saameeyey waa tahay siduu madaxweynaha dabcan uu ka dhawaajiyey xalay haye alo si wanaagsan aan kuu maqlaa
beerta nyeri ku taalla hadday engegto kenya oo dhan way saameyn waan gartay
marka ani waxaan leeyahay horta beeralayda north eastern haye maxaad leedahay had- hadday wax beeraan hataa mhm waxuu laga faa'iidaya male waxaad arkaysaa beer baa la beeri galley baa lagu beeri markay madaxa la soo baxdo xoolaa loo guri intayba miraha ka soo baxin waan gartay xuseen buulaxaawo mandheera joogay qadka ayaa ka go-ay isagoona qodobka diiraddan ku saarin naarahdiisa ka dhiibanaya oo aanan dhammaystirinin ayuu qadka ka go-ay dib usoo beegsan leeyahay intaa ama daqiiqadaha nooga haray dhegeyste eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeyste haddii aan dhegeystaha qadka taleefonka soo beegsanaya fursadda si soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay aa aadan cabdullaahi mandhera aadan soo dhowo saaxiib waa sax oo galleyda markay madaxa la soo baxdo iyadoo masiibada laga goosanin baa lagu soo guro oo xoolaha la siiyaa ma garat waan gartay digirtana sidoo kale marka waxaa loo baahan yahay halo waan gartay si fiican
dad wacyigeliya oo beerle oo beeraha wasaaradda beeraha ay wacyigeliso oy tiraasaan hayeelin oy baqaar u samayso oy alala qalabka beeraha ay siiso wixii iyaga marka controolkaas midna malaha marka beerleyda ayadana ma fikirayso oo dad fikira ma waxay ku dhinteen suuqa keena marka xoolaa la siina ma garat waan gartay
marka waxaa daaya ku lahaa wasaaradda beeraha madheera ma kusoo hadlaa waxa waxyaalahaasa ka mid ah marka waxa dab istaagaya waxaase faktoorol haya iyo beerley ayna ma tashanayso dadna uma talinahayo marka waa dhexda raawax annaga dhexda raawa marka galleyda xoolahan siisanaa ariga maacuna ma garat waan gartay
waxay ku dhinteen saddex bilood ama afar bilood ay ku dhimanayeen oo intay kusoo guraan bay suuqu keeni marka waxaan arkay nin digir inta soo guray digirtii kusoo guray haddana digir kala suuqa ka gadan markaasuu suuqa ka waay waan gartay
adduunka ninkaas nin inaga doqonsan maarta digirtuu soo guri ba muu karsad waan gartay oo xoolaha u siinay waa tahay tu kale tu kale suuqa ka raadinaya marka dadkaa dad yar cawaan dambe daba isku dawaleeganaya sidii rabti oo shishay shiida camal waan gartay haye
marka beeraleydan hadda karin la dhaylaha wasaaradan oo beeraha oo re- mandheeran ay inaha kontarasho oo dadka wacyigelina ku sameyso beeraha dhex qaado oo eh, dadka u shaqeyso hadday u shaqeynaynin hadee wasaaradda beeraha jirtaan naaldhe waa tahay waa kaaga mahadcelinaya sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynaya dhegeystayaasha kale ee qadadka telefoonada soo beegsanaya ayaan fur- fursadda siinaya si ay barnaamijka uga qayb qaataan halo star fm soo dhawo walaal magacaaga iyo halkaad ku sugan tahay halo star fm waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka goay dhegeystaha xiga soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay waa hagaag qadka ayaa ka go-ay soo dhawo halo star fm
السلام عليكم وعليكم السلام soo dhawo maam xalim
ما شاء الله وعدواي Mhm, u gudgal barnaamijka
والله وعدواي أرنت أنت عنتها خير الله كبير لكن وعروا أن كان بيرليت النور استمجار أنا غير من بير أنت أولو رئيس عسكري دولة كالكالي كلي لكن وعافي أنا تقول هذا مرت أنا هيا جسيرة وفي أنا أنت هذا الأركان في جرب وفيها sax
maxaa yeelay dadkan reer madheera beer way tabcaan laakiin dheefteedan yaqaanaan beer ay abuuraayin gel ay abuuraayin digir ay abuuraayin digirta midhaheeda kula raacdo saxariibtina si ugu daadina marka waa mirihi dha- lagama garanayo ma waa miyaa la markay ciidadan isla soo fiicnaatay baruuro ay noqoto oo sidii lagu diginayo amal ay gaartay haddana suuqa ku shimayin Waan hadda gartay.
fiiri matalan reer madheera hadda sacuud gelle looga keenaa nairobi maxaa looga keenaa beerahoodina balkiya intaasi waa bashaqaa lagu gedinayaa marka sidee ay uga faa'iidaysan karaan baaqa u diras muxuu yahay dowladoodaad waxay dhihi lahayd baarihiina wax ka qabsiba dheeftiina na tusa markaad dheeftiina na tustaana waxa idiin qabanayna anaad waad ka soo jeedaa beeraha reer madeera maayaar yaayaada madeera nairobi aa looga keena waa wayna tahay tabcini karaan maxaa waaya xoogga may saaraan beeraha xoogga ha saareena dowladana garab markii ay ay ku arkaan inay hantidooda ina- inay hawadooda ay fiican tahay garab waa lagu siinaa Amay- dowladana waxaday soo dhiibtaa dee adduunka hadda waxay ka dhacday waraabo hilib ku rara dareerina ku hogaan madaxweyne waxa maale waxa waa hagaajiyaa kuwii ka hooseeyna sida isu dhaafinaya wakti ee laakiin ani waxaan dhihi lahay misigidaan la khasaarinaa geleydaan la khasaarinaa ha laska ilaaliyo dheefta ku jirta ha la soo saaro dadkii oo dhan beerahan madheera askale aan jirin allah maarisi waa dhinteene wallahi intay geleyda markay karta oo laga bixiyo aababka doolo loo geli jiray oo geleydana hataa daga laga bixini jiray
waan gartay
marka hadda kuwaan waxaas ma jiraan horta beerta deefteeda ha soo saareen oo xooggeeda ha cuneen dowladda hortaasa ku qabsadeen wax garab lagu siiye ma lahaneen hadday wax siinaayeen hadhaada horta dhulkiina natusi bal kuwada beertaas waxaad ku abuuri bal geleydaan saan loo qasaarina digirtaan soo loo qasaarina ha yeeline miraha gooni u saara Waan gartay.
digirada wadamo kale laga keenaa cuni hayna beeraha in waasan laaya laga dhigi haya ani beer ma qabo laakiin qaraabada inay qabta beeraha xoogooda inay ku fiican tahay ha lagu noolaado oo dhulka taasiisa ha lasoo bixi waan gartay marka taasi kale waa idin wada salaam insha allah maam xaliim waan kaga mahad celinaya oo naga soo wacday mandheera laba dhegeysta ama hal midkaan ka gaarna ayaan fursadda siinaya Ee, gabagabadiina waynu joognaa dhegeystaha qadka telefoonka ku jira hadday aan fursadda siiyo aan ka qabtaalo istaafim qadkaa ka go-ay waa hagaag dhegeystahaasna oo masaamixin dhammaantiin soo dhawaada mar kale aan leenahay dhegeystay halow istaafim soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay وهذا نقارسجو waa tahay barnaamijka alla socotaan filaya
نو سعيد حير مال بنك سوغار waa tahay waqtiga waynaya aawadeed dhegeystaha kale aan fursadda siinaya halow istaafim dhegeystahaasina qadka ayaa ka go-ay dhegeystaha ugu dambeeya ee qadka telefoonka soo beegsanaya ee barnaamijka doonay inuu s- s- noo soo gabagabeeyo dhegeystayaal oo fikirkiisan kusoo xirno halow star fm soo dhawo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay calaykum wacalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
asaba boolin bay joogto waay magarat waa tahay soo dhawo
horta beeri waxaa lagu bedelay ii sheegto hal bahasha la dhahaa be- ge- ge- geley iyo digir keligeeda waan gartay
geley iyo digiraa la abuuray ayadoon ka ceeb gaarin ba dhasta markiiba ho- waxaa laga soo jaray boqonta laga soo gooyey waan gartay haye
Si-
waa hagaag dhegeystahaas ayaa ugu dambeeyey qadkan wax ka go-ay barnaamijka hogaanka ista ee xaaladda dalkan saaka diiradda ku saareynay qiimaha bacriminta oo hoos loo dhigay iyo kaalintay ka qaadan karta qiimahaasi hoos loo dhigay waxsoo saarka beeraleyda eh, kenyaanka gaar ahaan gobolka waqooyi bari dhegeystiya intaasaan ku saafmeyraya barnaamijka oo inoo soo bilowday eh, todobadii qadar soddon iyo shan daqiiqa dhegeystayaal oo soo dhegeysateen xubintii wargeysada dhegeystayaal kadibna qeybta hogaankaa soo dhegeysateen dhegeystayaal oo xaalada dalkan ku egnay intaasaan ku saafmeeraya tan iyo barnaamijkan kiisa xiga waa maxamed axmed khaliif odileh sidaasi nabadgelya ha iska bedeli mawjada uu barnaamijka madasha istaa ee ganacsiga ayaad dhegeysan doontaan dhegeyste salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu